Bacaha laastiigga ah ee inta badan dadku u adeegtaan ayaa ah kuwo dhibaato badan ku haya deegaanka, sida inay hoos u dhigaan bilicda deegaanka iyo nadaafad darrada ka qayb qaataan, maadaama bacaha marka dadku adeegga ka isticmaalaan ay bannaanka ku tuuraan, taasina ay ka dhalan karto nadaafad xumo iyo caafimaad darro intaba. Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa waxay shaaciyeen wixii ka dambeeya soddonka bisha Juun aan magaalada Kismaayo bac laga isticmaali karin. Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa ganacsatada ugu baaqay inay joojiyaan ka ganacsiga bacaha.Midda qodobka labaadna waxa weeye deegaanka.
Magaaladeennan iyo Soomaaliyaba waxaa wereerisay bicihii oo dhibaato badan magaaladanna ku haya deegaankana ku haya oo dad iyo duunyaba ku haya dadkii cudurray ka qaadeen oo kansarku u badan yahay meelihii biyo mareenka ahaa waa xileen oo magaalada dhib bay ku hayaan xoolihii iyo kalluunkiina dhib bay ku hayaan saa laalligeed waxaa la sameeyey warshad baa la keenay qalab deegaanka la saaxiib ah samaysay waxaannu shalay amar ku bixinnay warshaddiina shalay baan dah furnay shan iyo labaatanka bisha wixii soddonka bisha wixii ka dambeeya juun bishaan aan ku jirno inaan magaalada bac laga isticmaali karin horeyna horey waa loo joojiyey shan bilood ka hor inaan la soo dejin karin marka qofkii meel kula dhuuminayeyow intaa ku dhammee wixii intaa ka dambeeya dowladda hoose aa la wareegaysa waana la gubayaa marka adugu hadday intaa kaa dhammaan weydo awalba dadka dhibaatay ku hayda aad iska xallin weydo waa lagaa xallinayaa dee haddii shaqa la qabtana ganaxyaha ka dhalanaya marka intaa waa in la fududeeyo arrinta u dambayse waxa weeye inaan dhammaanteen aan ka shaqayno amniga oo hay-ada amniga laga shaqeeyo halkan maanta waxaynu isugu nimi waa ammaanka iyo dowladnimada waa kismaayo waxay noqotay soomaaliya magaalada u amniga badan waxay noqotay magaalada xasaradaha qabiilka iyo shidada u badan waxaasna waxaa keenay ciidamada amniga iyo saraakiisha xukunta iyo dowladnimada inta aan ka wada shaqayno haddii amni la helo amniga horumarkaa ku xidhan marka qof walba oda qof u danaynayn dadku inuu badbaado nabad la helo nin walba si xore u adeegto gurigiisa ku tago telefoon aan laga furan habeenkii isbaarar loo dhigan inta aan ka wada shaqayno oo cid walba oo amniga dhibaato ku ah hay-adaha amniga la wadaaga